جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah waxaa soo gabagaboobay howlgal inqimaasiya oo muddo ku dhow afariyo toban saac ka socday xarun murtadiinta ay ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kataab al ikhbaariye ayaa baahisiisay werida weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellexeen taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahiyey weerar lagu xasuuqay cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellexe wilaasi amiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo kasoo baxay safka murtadiinta madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa ku hungoogay safar uu ku tegi dalka isutaga imaaraadka carabta oo uu taageero uga raadiyey maleeshiyaadkiisa dagaalla culus ayaa mucaaradka amxarada iyo ciidamada xabashida etoobiya ku dhex maray meel boqol kilomitir u jirta magaalada adis awa ee caasimada dalka etoobiya wilaasi amiga ee galgaduud ayaa dowlad diina usoo gabagabaysay ciidanka fursaanta xisbada ee wilaayadaas majmuucada alif oo ay ku jiraan dhowr majmuuca oo wilaayaadka islaamiga ayaa xali ku tartamay barnaamijka tata aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلتم جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلتم جئناك جئناك والله يرعاك
waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan waxaa soo gabagaboobay howlgal inqimaasi oo socday muddo ku dhow afar iyo toban saacadood oo xiriirah kaasi oo lagu beegsaday xarun murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan hadda warkii ugu dambeey waxaynu wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad gulid haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka muddo ku dhow afar iyo toban saacadood oo xiriir ah oo uu socday howlgalkii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayaa soo gabagaboobay xalay iyadoona khasaare baaxad leh cadowga lagu gaarsiiyey een howlgalkaasi inqimaasiga ah een howlgalkaasi waxa uu soo bilowday shalay toddobadii aroornimo ilaa shalay oo dhan waa uu socday ilaa xalay ayuu soo gaaray waxaana een jira khasaare baaxad leh oo cadowga gaaray bayaan xalay ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa lagu sheegay in howlgalkii inqimaasiga ahaa iyo midkii istishaadiga ee ka dhacay magaalada beledweyne lagu dilay ku dhowaad labaatan ka tirsan murtadiinta oo afar ka mid ay ahaayeen horjoogayaashii ugu waaweynaa ee abaabulayey duulaan ka dhan ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan een xaaladda saake magaalada beledweyne ayaa ah mid degan iyadoo burbur xooganna uu ka muuqanayo dhismihii uu ka dhacay howlgalka inqimaasiga ee magaalada beledweyne waxaa sidoo kale xusid mudan walaalka in murtadiintu ay saaka daabulanayeen meydadkii iyo dhaawacyadii ee mujaahidiintu ay halkaasi ku laayeen waxaa la arkaya gaadiidka murtadiinta oo gudaha u galaya dhismaha iyagoo dhaawacyadii meydadka daabulaya sidoo kale waxaa xusid mudan walaalka in markii murtadiintu ay ku guuldaraysteen inay gudaha u galaan dhismaha oo ay mujaahidiintu iska caabin xoogan kala kulmeen in ciidamada itoobiyaanka iyo murtadiinta jabuuti ee ku sugan beledweyne ay dagaalka kusoo biireen iyagana xalay fiidkii ay isaga baxeen kadib markii ay ku guuldaraysteen inay dhismaha galaan marka saakay xaaladdu waa mid degan khasaaraha cadowgan waxaa suuragalaya inuu sii bato oo uu sii kordho maadaama howlgalku saacado badan oo xiriira uu qaatay warbaahinada waxay soo bandhigayeen ka mid a murtadiintii kasoo badbaaday weerarkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu jiro khasaare baaxad leh oo cadowga ku gaaray weerarkii shalay ka dhacay magaalada beledweyne waxa uu qirayaa in murtadiin fara badan oo halkaasi ku shirsanayd in halkaasi lagu laayay leyla calaawi qaraxay nagu dhufteen qaraxii kadib anigoo dadkii oo macnaha yani soo jeedaan ka mid ahay waa wax hadde naftood hore waaye nin kaloo ismiidaamin aha haddana soo galay dhibaato badan ayaa ka dhacday meesha dee wuxuu dee wax naftooda guba waaye wax naftooda guba waaye lix iyo toddoba waxay ahaayeen ma garanaya siday wax u dhaceenna waa sidaa qarax ay nagu dhufteen oo leyla calaawi ah kadib haddana dhowr qarax waaye afar qarax shan qaraxa meesha ka dhacday laba baawurre ah iyo hal qof ah iyo macnaha waxaasaa ka dhacay bambooyin badan ay ka dhacay ilaa haddartaan bambooyin ay tuuro hayaan marka nimanka saas ay ahaayeen macnaha ma ahayn aniga iyo istaafkeyda aniga iyo istaafkeyda laba nimaa ku dhimatay oo dagaal aad u dagaalantay odayaashana macnaha waa saddex qof istaafkeydana labaa ku dhimatay waa isku ognahay waxaan iyo wax ka badanaan ka sugaynay inayna qarxiyaan oo ayna qarxaan waa isku ogeen walaalka wixii ku soo kordhay insha allahu tacaala khasaaraha cadowga lagu gaarsiiye howlgalkaasi inqimaasiga dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allahu tacaala
kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisiy sawirada weerarkii lagu xasuuqi murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabbaani
sawiradan oo gaaraya ilaa iyo soddon islamar ahaantaana ka tarjumaya khasaaraha baaxadda leh ee la gaarsiiyey maleeshaadka murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa faafiyey maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta sawiradan lagu soo bandhigayo meedadkan waxaa ka mid a maleeshiyaad dhalinyaro dhafaraxiiro ah iyo sawir u muuqday inuu yahay oday qawaar ah oo isaguna ku labisan dareyska ciidamada murtadiinta islamarkaana garawaxsan qorigii uu ku dagaalamayay marka si weyn loo dhuuxo sawirada laga soo bandhigay murtadiinta intooda badan waxa ay rasaasta kaga tiilay dhabarka dambe taasoo muujinaysa in maleeshiyaadka goobyaalka noqday ay firxad ahaayeen markay xaaladda ku adkaatay oo ay u adkaysan waayeen rasaasta mujaahidiinta sidoo kale sawirada waxaa ka mid a hubkii iyo rasaastii ay maleeshiyaadka ku dagaalamayeen oo ay goobta dagaalka oga carareen faafinta sawiradan waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maalintii shalay mujaahidiinta ay dagaal maleeshiyaadka murtadiinta kula galeen deegaanka bursho sheekh ee duleedka degmada cadalle halkaas oo lagu dilay siddeed iyo toban murtadiin ah oo toban ka mida meedadkooda ay uga carareen goobta dagaalka kuwaas oo ay ku sii jiraan saraakiil waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay siddeed iyo labaatan kale oo murtadiin ah jasaaka allaahu kheyran kaasi waa walaalkeen cabdiqaadir maxamed arbaani oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar lagu xasuuqay cadowga allah oo ka kala dhacay wilayaadka hiiraan iyo shabeellexe faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale inoo akhrinayo bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta walaalkeena ismaaciil islaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dagaallo ka dhacay hiiraan iyo shabeellada dhexe koob iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku beegan koob iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo talaado ah aroornimadii hore weerar isugu jira camaliyad istishaadi ah iyo inqimaasi ku qaadeen xarun ku taalla magaalada beledweyne ee wilaayadii islaamiga hiiraan halkaas oo cadowgu ka wadeen abaabul ashahaadalla dirar ah oo lagu carqaladaynayo ku dhaqanka shareecada islaamka weerarkan oo ay fuliyeen guutada istishaadiyiinta ayaa lala beegsaday saraakiishii murtadiinta ahaa ee hormuudka ka ahaa abaabulka cadowga kuwaasoo xilligaasi ku wada sugnaa gudaha xarunta camaliyadda istishaadiga ah ayaa lagu burburiyey ilaaladii xarunta cadowga kadibna mujaahidiin inqimaasiyiin ah ayaa gudaha u galay dhismihii ay ku sugnaayeen saraakiisha ashahadalla dirarka ah mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha waxayna halkaasi ku dileen xubnihii ugu muhiimsanaa ee waday ololaha shahadala dirarka ah ee ay gaaladu doonaysay inay ku dhibaatayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan galbeedka wilaayadii islaamiga hiiraan khasaaraha hordhaca ah ee cadowga lagu gaarsiiye weerarka waa dhimashada in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid a horjoogayaashii loo xil saaray abaabulkaas cadowgu damacsanaa khasaaruhu intaasi waa uu ka sii badan karaa maadaama ay camaliyaddu ilaa iyo hadda ka socoto gudaha xarunta inqimaasiyiinta mujaahidiintan ay halkaasi kula dagaalamayaan maleeshiyaadka riddada ah ee u soo gurmanaysa cadowga lagu laayay gudaha xarunta ee la weeraray sidoo kale waxaa dagaalka ka qayb qaadanaya saliibiyiinta xabashida itoobiya iyo murtadiinta ciidanka jabuuti oo iyaguna u soo gurmaday saaxiibadooda murtadiinta ee ay mujaahidiintu weerareen dhinaca kale mujaahidiinta ayaa maanta dagaal adag kala hortegay maleeshiyaad murtadiin ah oo hawada ay ka taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta kuwaas oo ku sugnaa duleedka degmada cadale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal muddo saacada qaatay kadib allah fadligiis waxaa halkaasi lagu jebiyey maleeshiyadii murtadiinta ahaa waxaana laga dilay siddeed iyo toban murtad kuwaasoo toban ka mid ah meedadkooda fagaaraha uga carreen halka dhaawacana uu gaarayo in ka badan soddon murtad xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dholalka muslimiinta ka horeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين jasaaka allaahu kheyran kaasi wuxuu ah walaalkeen ismaaciil salaad guuleed oo inoo akhrinayay bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ku hungoobay safar uu ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta isagoona taageero u raadinaya maleeshiyaadkiisa faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiib
dowladda riddada isutaga imaaraadka carabta ayaa war ka soo saartay kulan magaalada abuudubay ku dhex maray madaxweynaha dalkaasi maxamed bin zaayid al nahyaan iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtada gurgurte kulankan oo madax kale oo dalkaasi ka tirsan ay ka qayb galeen ayaa la sheegay in lagu gorfeeyey xoojinta xiriirka ka dhexeeya maamulada imaaraadka ee soomaaliya iyo xoojinta horumarinta iskaashiga ee labada dhinac sida ay baahisay wam oo ah wakaaladda wararka ee imaaraadka carabta wam ayaa intaasi ku dartay in murtad xasan garguurte uu dhankiisa ammaan iyo bogaadin kala duldhacay madaxda imaaraadka kuwaas oo dhowaan kula kacay bahdil aada u foolxun kadib markii ay ka hor joogsadeen shir ka dhacay abuu dubay islamarkaana heer madaxweyne ay kaga qaybgeliyeen murtad cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulka ridada somalilan war ka soo baxay imaaraadka carabta ayaa muujinaya in gebi ahaanba xasan gurguurte uu ku hungoobay safarkii uu ku tagay magaalada abuudubay halkaas uu ka raadsaday taageero milatari iyo mid dhaqaale sida warar hoose oo soo baxay ay sheegayaan xogta ayaa intaasi ku daraysa inuu jiro fuuqbax milatari iyo mid dhaqaale oo aad u daran oo ay wajahayso kooxda riddada kuwaasoo sida la sheegayo ay kaalmo lacageed iyo mid milatari dhowaan weydiisatay dowladda riddada ee imaaraadka carabta lacagaha ay kooxdani codsatay in imaaraadku bixiyo ayaa waxaa ka mid ahaa ayaa la leeyahay dhaqaalihii uu maraykanku ka goostay calooshoodu shaqaystayaasha baangrafta ee danab iyo kab loogu sameeyo miisaaniyadda codsiyadaasi ayaa lagu soo waramayaa in imaaraadku gebi ahaanba uu ka gaabsaday oo aan wax jawaaba ka bixin waana sababta keentay ayaa la yidhi safarka degdega ah ee sida qarsoodiga ah uu ugu ambabaxay gurgurte kaasoo laftirkiisana sida muuqato uu ku guuldareystay islamarkaana uu kala kulmay weji gabax hor leh waxyaabaha iftiiminaya in dowladda imaaraadka carabta aanay danaynayn kulanka gurgurta waxaa ka mid ah habmaamuuska loo sameeyey oo aada uga liitay kuwii hore sida laga dheehan karo sawiro ay baahisay wakaaladda wararka ee imaaraadka carabta qaylalaanta kooxda riddada ayaa si gaar ah salka ugu haysa jabka xoogan ee isbuucyadan ugu dambeeyay ay kala kulmayeen furmaha dagaalka ee shabeellada dhexe halkaasoo mujaahidiintu ay muddo yar oo kooban oo kula wareegeen deegaano fara badan oo ka tirsan shabeellada dhexe
jasaaka allaahu kheyran kaasi walaalkeen abuushiiba waliya saamigee bokol ayaa soo bandhigtay askari taa'iba oo kasoo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed awees cabdulaahi cali nuur waa askari taa'ib ah oo lagu soo bandhigay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kaasoo muddo hal sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka eritereya askarigan ayaa markii uu u adkaysan waayey dhaqan xumada ka jirta murtadiinta dhexdooda ayna usii dheer tahay argagaxa ay ka qabaan weerarada mujaahidiinta ayaa waxaa u suura gashay inuu isaga soo tago murtadiinta wuxuuna allah waafajiyey inuu usoo laabto diintiisa markii towbad loo qabtay ayuu u waramay warbaahinta islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horeyn ka sheekeeyey qaabka uu murtadiinta kaga biiray iyo waxyaabaha uu kala soo kulmay awees cabdulaahi cali nuur wayku kuwa buulburti nimankaas oo murtadiinta oo buulburti jawaanka tarsanayo waxaa ku biiray lamada kun labaatan afar way ku reeyaa mar asalka horaa mar ka shaqaysadaay amaaliyaas kuwaay kuwa sariir iyo iskugadgadadaay amaalitis kuwaay meelaas kuroogi shaydaan kalafe intii muslim haynaraga oo gaale ahiin oo oo dhaqanka muslimka dhaqmaan aa aragay ilaahay u hanuuniyanina tababarkuwaa waadayn dalkayna tiri murtadiintii laala qaran loo biyaa yag tarsanayo meeshaas marka aa ka imaana hamara roogni hamar libuloo toogni gorinanase gorigoobnanase meelaasna sadhaqse ban waano wadi buulburtiananjeeni buulburtiobnanjeeni howlgalanani wadi la fadaay ani howlgalka diidey howlgalkoobnin baana gorigii dowladda kasideyaala kuufadaalyeelay anoo xaafad buulburti kataala anoo degano ameelinkoa guriga loo qaadaday maalintaasna masheerka masheerka maalintaas inga dambeetay ku hor masheerkay laba boqol aha mid adeerka haywaay weereen nimankaas oo murtadiinta inaskuubata makii roonta yeeli ugu dambeyn waxa uu sheegay inuu si aad ah ugu faraxsan yahay soo dhowaanta uu ka helay walaalihiisa mujaahidiinta isagoona xusay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey ilaahayga hanuuniyey oo walaalaha mujaahidiinta baaloo rooga oo waalidkay baaloo rooga geega ka faraasanaana way aan qorshaysana aniga meelo oo muslimiinta ka nool aan dhaat unku tabna oo meel wadan gaala roogda aan hatugu baadaan anseena wayanka baaqay oo ilaahay hanuuni oo muslimiinta ka nagdaan safayleelayn dhawaay mujaahidiintan safayleyn dhawaayte waalidkayna safayleyn dhawaaya dhallinyarada soomaaliyeed ee horey ugu dagmay dhagaraha cadowga ayaa bilihii lasoo dhaafay si raxan-raxan ah usoo gaarayay maamulada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada cafiska loogu fidinayo ee kasoo baxaya hoggaanka mujaahidiinta iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu kheyran kaasi walaalkeen cabdiqani dagaalo culus oo u dhexeeya mucaaradka amxaarada iyo sidoo kale ciidanka xabashida etoobiya ayaa ka dhacay meel boqol kilomitr u jirta magaalada adisawa ee caasimada dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya dalka etoobiya waxaa sheegayaan dagaalo culus oo maalmihii u dambeeyey ciidamada dowladda xabashada etoobiya iyo jabhadda faano ku dhex marayay afarta goobood ee ugu waaweyn gobolka amxaarada sida ay soo tubinayaan qeybo ka mida warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya waxaa laba aag oo ka tirsan gobolka goojam ka dhacay dagaalo xoogan kadib markii ciidamada dowladdu ay damceen in ay laba jiho ka galaan magaalada kuwaarit jabhadda faano ayaa lagu soo waramayaa in ay si adag isaga difaacday weerarkaasi islamarkaana uu jiro khasaare aan la cayimin oo kala gaaray labada dhinac sidoo kale deegaanada dabraworg iyo gandaweyn ee dhaca bariga goojam waxaa ka dhaca weeraro ba-an oo geystay dhimashada askari oo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda sida ay sheegtay jabhadda faano gondar waxaa laga soo sheegayaa weeraro saf ballaaran ah oo maliishaadka faano ay ku qaadeen fariisiino ay ciidanka dowladdu ku lahaayeen deegaano ay ka mid yihiin debmiya robert iyo shawaahid waxaana jira khasaare labada dhinac oo aan la faahfaahin sidoo kale dagaal culus ah waxay labada dhinac ku dhex mareen magaalada showa gaar ahaan deegaanka jiru oo boqol kilomitr u jira caasimada etoobiya ee adis ababa waxaana jira hub culus oo ku gubtay goobihii lagu dagaalamay sida laga soo xigtay ilo deegaanka ah dhinaca kale ciidanka difaaca etoobiya ee lagu soo waramayaa in ay guulo ka sheegteen dagaalkaasi waxaana jenaraal asefa jekol oo ah taliyaha taliska waqooyiga bari uu sheegay inay aagaasi ay ka sifeeyeen xagjiriinta oo ula jeedo jabhadda faano jasaaka allaahu kheyran walaalka xaaris cabdulqaadir wilaya saamiga galguduud ayaa dowlad diiniha usoo gebagabaysay ciidanka fursaanta xisbada ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen anas al ansaari
dowladan loo qabtay ciidamada fursaanul xisba ayaa socotay muddo afartan maalmood ah waxaana loogu magacdaray ibnu cabbaas shacaarkeeduna wuxuu ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaa munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga galgaduud iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta fursaanta ugu horreyn waxaa sharaxaad kooban ka bixiyey maamulihii dowladda isagoo ka warramay waxyaabihii meesha lagu qaatay xadiid iyo culuumtiisa xadiid kitaabka la daraasiinaya wuxuu ahaa kitaabka cumdatul axkaam ayaa mataqaanay daraasada ku qoraa in la daraaseeyo ilaa subxaana wa tacaala intuu naga qor waa la daraaseeyey waxaa kaloo yani culuumtiisa xadiidka soo raaca mustalal xadiid kitaabka yarka taqiniinoo mataqaana albayquuni isagana waa la daraaseeyey ilaahi subxaana wa tacala ayaa ku mahadsan intaa waa xadiidkii arrimihiisii waxaa kaloo fikhigii ayaa la daraaseeyey intaasi kadib waxaa bandhig kooban soo jeediyey qaar ka mid ah ardaydii qaadatay dowladan bismillah الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول الغور خاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار علم هديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك والدرن ويكشف الحقال لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرز على فمك للقواعد جامعة المسائل شوارد ترتقي في العلم خير مرتقى وترتقي الظلال الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد أرسلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفراني والبر ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa dowladda soo xiray isagoona dardaaran kooban u jeediyey يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله marka aliimaan sidiis bilaa yaati ilaa bacda almacrifa ilaahay markaad ogoonsato ayaa rumaynaysaa marka in macrifo diinta loo lahaado waxaad difaacayso oo naftaada u bixinayso maalkaa u bixinaysa aad u dhafrayso inaad wax ka og tahay aa la rabaa maanaa muhiimadda ugu weyn antaasina qof meel ay u joogtaa ee maraaxil waaye dadka dad maaragtay maasha allah meel fiican ay joogaan dad waa ku soo xigaan dad waa ka dambeeyaan laakiin mujaahidiinta dhammaan waxaa la dhihi karaa maanta dad maaragtay diintooda ee cumuumiyaadkeeda iyo asaasiyaadkeeda waxbay ka fahamsan yihiin xarakadana waa dadaashay oo hadda dadkii ku soo biiray camalka ayagoo umiyiin ah waxa waaye waxa loo furay waxbarasha loo furay dad badana markii camalka soo galeen ama jihaadka ay soo galeen ka baxay uminimadii ka baxay oo maaragtay qoraalkii bartay oo akhriskii bartay oo maaragtay waxaa jira hoos ku soo bilaabaya jira oo maanaa markii yaraayeen u helin fursad ay wax ka bartaan helin taas marka waa mabda oo runtii oo shaqadaana ah inaan maaragtay diinta marba aan kolley macrifadeeda aan kordhinno oo maaragtay wax baranno wajazaakum allahu khayran dowladii ibnu cabbaas lifursaani alxisba في الولاية الجلجدود الإسلامية لو قبتي وأنو حيران تحي jasaaka allaahu kheyran kaasi waa walaalkeen anas al ansaari guud ahaan allahiga muslimiinta warkiisa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waa nagu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta idinkuwa ku madsantay dhegeysiga warkas waxnimo andalus allah subxana wa tacala idinka ajirsiy dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak